أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan u wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastaoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah wilaayada jubbada hoose oo daah furtay mashruuc ballaaran oo isugu jira gurmad caafimaad iyo mid dacwadeed degmooyin iyo deegaanno badan oo ka tirsan wilaayada oo mashruucaasi la gaarsiiyey barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan kumannaan qoysas ah oo arrimahaasi ka faa'iidaystay qodobada kale waxaa ka mid ah meydadka dad si foolxun loo dilay oo laga helay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyo jeemis iswan oo sheegay inuu shiriyey madaxda maamulada dabadhilifka ee soomaaliya warbixinno kala duwan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadeenna kale waxaa ka mid ah sidee bulshada muslimiinta ah uga faa'iidaysan karaan soonka maalmaha sagaalaadka iyo tobanaadka ee bishan muxaram kelimad baraarujin ah ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale faafreebka waxaan ka marnaan doonin xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta suhayb iyo maahir ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا wahagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku daafuri doonnaa meydadka dad si foolxun loo dilay ayaa saacadihii lasoo dhaafay laga helay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya qodobkaas iyo qodob kaloo ku saabsan jeemis iswan oo sheegay inuu shiriyey madaxda maamulada dabadhilifka ah ee soomaaliya waxaannu ku soo gudbin doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta waxaa halkan ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsantahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa gelinkii dambe ee maanta lagu faafiyey xogta weerar qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka waniile ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kaasi oo lala egtay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaad iyo saraakiil murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba sarkaal oo lagu kala magacaabo ayuub qaando oo ah taliyo horin ka tirsan maleeshiyaadka riddada iyo cali xasan deyxey oo ah taliyaha maleeshiyaadka riddada ee macawisleyda waxaa sidoo kale barta lagu faafiyey xogta weerar qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ku gubeen gaari hartoob ah oo ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta qaraxan waxa uu ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaana ku dhaawacmay ilaa sideed askari oo uu ku jiro sarkaal abaanduule urur ah faysalo waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa jeemis swan oo sheegay in uu shiriyey madaxda maamulada dabadhilifyada ah ee soomaaliya ninka sida dadban u maamula xukuumadda muqdisho iyo maamul goboleedyada dabadhilifyada ah ee soomaaliya ka jira ayaa sheegay in uu soo gebagabeeyey socdaallo uu dhowr magaalo ku tagay jeemis swan oo ah ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya islamarkaana ah xaakimka dhabta ah ee xukuumadda muqdisho ayaa booqday magaalooyinka hargeysa garowe kismaayo iyo baydhaba halkaas oo uu kulamo kula soo qaatay saraakiisha ciidamada shisheeye iyo madaxda maamul goboleedyada isagoo ka hadlayey magaalada garowe oo ay shir jaraa'id ku wada qabteen siciid deni ayuu sheegay in socdaalkiisu ahaa mid uu ugu kuurgelayay arrimaha soomaaliya wuxuu u hadlayey sida in uu madaxweyne ka yahay soomaaliya oo kale arrinkaas oo muujinaya in dalkan uu ku jiro gumaysi shisheeye james swan oo soo hadal qaaday khilaafka ka dhexeeya villa soomaaliya iyo garowe ayaa sheegay in ismariwaagaas uu halis ku yahay waxa uu ugu yeeray nidaamka federaalk soomaaliya diblomaasigan ameerikaanka ah ayaa markii uu tagay magaalada baydhabo waxa uu kulan la qaatay taliyaha ciidamada xabashida itoobiya ee gobolada baay iyo bakool iswaan oo bishii juun ee lasoo dhaafay xilka la wareegay ayaa durbaho bilaabay in uu amaro siiyo hogaamiyaasha maamulada dabadhilifyada ah ee soomaaliya ka jira markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa meydadka dad si fool xun loo dilay oo laga helay nairobi wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in la helay xubnaha dad si fool xun loo dilay kadibna lagu tuuray meel gudaafadda ah arrintaas oo argagax iyo cabsi ku beertay dadka kenyaanka ah booliska kenya ayaa sheegay inay hadda gacanta ku hayaan boorsooyin ay ka buuxaan xubno dumar ah oo la jarjaray kooxda dambi baarayaasha ah ayaa waxa ay dhankooda sheegeen inay gaareen goobta oo ku taal xaafadda iskuraranka ah ee mukuru ee caasimadda nairobi waaxda dambibaarista kenya ee magaceeda loo soo gaabiyo d c i ayaa warbixinta ay soo saareen waxa ay ku sheegtay inay heleen meydadka ugu yaraan lix qof oo haween ah kuwaas oo la jarjaray kadibna xubnahooda oo googo-an lagu riday boorsooyin kadibna lagu tuuray meel gudaafadda booliska kenya ayaa dhankiisa tilmaamay in dhacdadan ay noqotay mid argagax ku beertay dadka kenyaanka ah goobta ayay sheegeen inay gaareen markii ay soo gaareen wicitaano kaga yimid dhanka dadka deegaanka warka waaxda dambi baarista iyo midka booliska waxaa mid ka duwan sheegay kooxda ciidamada ammaanka ee dowladda kenya u qaabilsan kormeerka taasi oo sheegtay in la helay meydadka sagaal qof oo googo-an kuwaasoo ay sheegeen in toddoba ka mid ah ay haween yihiin waddanka kenya waxaa sanadkii hore laga helay xabaalwadareedyo laga soo saaray kaymo u dhow xeebta badweynta hindiya halkaasoo ay ku jireen meydadka boqolaal ruux oo gaalo kenyaan ah balse dhacadan ayaa ku soo beegmayso xilli dibadbaxyo waaweyn ay ka soconayaan ismaamulada waddanka kuwaas oo looga soo horjeedo canshuur kordhin ay samaysay dowladda ciidanka kenya ayaa lagu eedeeyey inay dileen daraasiin dad ah halka gacanta ciidamada ammaanka kenya ay ku maqan yihiin boqolaal qof oo aanan nolol iyo geeri lagu helin waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda shiinaha oo sii wada dhaqandoorinta ay ku sameynayso muslimiinta ku nool turkistaanta bari sida ay muujinayaan tirakoobyo soo baxay in ka badan lix boqol oo tuulo ayaa laga bedelay magacyadii islaamiga ahaa iyadoo dowladda mushrikada ah ee shiinaha ay u bixisay kuwo kale shiinaha ayaa sidoo kale muslimiinta ku qasbaya inay ka laabtaan diinta islaamka iyagoo kala geynaya qoysaska muslimiinta ah muddo ka badan toban sano ayay socdaan tallaabooyinka ay islaamka shiinaha uga tirtirayso gobolkani markan waxaan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayaa maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa guddoomiyaha degmada doolow oo ka badbaaday iskudaydil cali jubba oo ah afhayeenka maamulka gobolka gedo ayaa shaaca ka qaaday in guddoomiyaha degmada doolow ee gobolkaasi maxamed xuseen cabdi lafey uu ka badbaaday iskudayo dhowr ah oo lagu doonayay in lagu khaarijiyo ilaa afar iskuday ayuu sheegay in uu ka badbaaday guddoomiyaha kaas oo uu sheegay in midkii ugu dambeeyey uu dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay maamulka jubbaland iyo siyaasiyiin ka tirsan xukuumadda muqdisho lana soo shaqeeyey maamulka la magac baxay jubbaland ayuu ku eedeeyey inay ka dambeeyaan shirqooladan ka dhanka ah guddoomiyaha aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay hadalhaynta ugu weyn ee dunida ka taagnayd waxa ay ahayd weerarkii lagu qaaday donald trump ruux hubaysan ayaa madaxa ka toogtay trump xilli uu khudbad ka jeedinayay kulan ay taageerayaashiisu ku qabsanayeen magaalo ka tirsan gobolka pennsylvania saraakiisha booliska mareykanka ayaa sheegay in ruux shiishyahan hubaysan ah oo saarnaa dabaqa sare ee dhisme ku dhow goobta uu weerarku ka dhacay uu toogashadaasi geystay
waa hagaagi dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halka uu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan sidee bulshada muslimiinta ah uga faa'iidaysan karaan soonka maalmaha sagaalaadka iyo tobanaadka ee bishan muxaram kelimad baraarujin ah oo arrimahaasi ku saabsan waxaa inoo jeedinaya sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إلهي بان مهديننا سبحانه وتعالى محضان لشوك وبكرين نعمدي سا فرض بدن نوق لديستي ديني الدنيا با مدك الموضوع aanu isku baraarujiinayno naftayda iyo nafta walaalahaba inaan ku baraarujiyo si looga faa'iidaysto ilaahay subxaana wa tacaala munaasabooyin ayuu noo yeelay rasuulkuna uu noo bayaaniyay sala allahu caleyhi wasalam munaasabooyinka khayriga ah waxaa looga talagalay inaan ka faa'iidaysanno maxaa yeelay adduunka aan joogno waa daarul camal waa meel shaqo berrina aakhare markii la taga waa daarul jazaa camalkii maanta la sameeyaay waa kan beri laiska abaalmariyo marka adduunyada qiimaha ay leedahay waxaa weeye wixii beri aakhare lagu badbaadi lahaa oo jannada aan dhammaanayn lagu tegi lahaa oo darajaadkeeda lagu kororsan lahaa in lagu dadaalo oo maanta laga shaqaysto weeye qiimahaas ay leedahay adduunyada adduunyada khayrkeeda allah ayaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuuna siiyo sharkeedana ilaahay baan ka magangalaynaa subxaana wa tacaala inuu naga badbaadiyo si guud soonka cibaadaadka ilaahay subxaana wa tacaala looga dhowaado kuwa ugu qiimo badan buu ka mid yahay xadiid waxaa jiray abu hureyre uu wariyey radia allahu canhu oo nabigeena sala allahu caleyhi wasalam uu ka wariyey oo nabigeena sala allahu caleyhi wasalam allah uu ka wariyey xadiidulqudsi ah xadiidkana ay soo saareen bukhaari iyo muslim labada imaamo uga haysato ugu sidato culimmada muxadisiinta ah ayaa soo saaray saxiixeenka xadiidkaasi marka wuxuu ahaa nabigeenu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala allahu tacaala kullu camal ibni aadam lahu ila asiyaam fa inahu lii wa ana ajzii bih wasiyaamu junna sidaas nabigeenu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah isagoo ka warinaya allah wuxuu yidhi camal kastoo qofka bini aadamka uu sameeyay camalkaas isagaa iska leh soonka markii laga reebo maxaa yeelay soonka aniga ayaa iska leh aniga ayaana si gaara u abaalmarinaya soonka alla subxaana wa tacaalaa acmaasha kaleed wuxuu ugu duway oo iskugu idaafeeyey isiguu isku siiyey abaalkiisana sida gaarka ugu qaatay tashriifan lahu isigoo soonka ku sharfaya abaalmarintiisana ka dhigaya wax aan xisaabnayn oo allah subxaana wa tacaala uu keliya uu ogyahay maxaa yeelay soonka wuxuu ka mid yahay sabarka qiimaha badan oo alle subxaana wa tacaala uu yidhi innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaabin camalka ibni aadam uu sameeyo ee inta doonaba allaha u lalaabee alxasanatu bicashri amhaaliha qur-aanka iyo sunnadaba ay caddeeyeen laakiin soonkii baa laga soo istisnooday alle subxaana wa tacaala uu ka soo reebay soonka alle marka wuxuu ku sheegay mid abaalmarintiisa allah subxaana wa tacaala uun og yahay uu isku khasisay si gaar ah sidaas oo kale soonka waa gaashaan cadaabka ilaahay laga gaashaanto iyo ilaahay caradiisa ee lagu badbaado weeyaan sidaas oo kaleeta soonka jannada ayaa lagu galaa xadiidka abu umaama saxaabiga la yidhaha radia allahu canhu wuxuu yidhi rasuulka ayaan weydiiyey qultu yaa rasuula allah dullanii calaa camalin adkhulu bihi aljanna waxaad u tusiisaa camal aan janno ku galo markaasuu qaala rasuulku wuxuu yidhi buu yidhi sala allahu calayhi wasalam calayka bisawmi laa mithla lah soonka ku dhig oo soonka ku dadaal oo laasim soonka wax la mida ma jiraan sida maxay ahayd jannada looga gaaro oo jannada looga galo wax kula mide lama arkee soonka laazim buu nabigeena sala allahu caleyh wasalam uu ku yidhi xadiidka derajadiisa culimmadu waxay ku sheegeen inuu xasan yahay imaamu nasaa'i ibnu xibbaan iyo xaakimi ayaa wariyey marka xadiidkaasina waa uu jiray midda kale soonka haddee mid waaba ruknul islaame ramadaankii weeye ee sooman badanna way jiraan oo munaasabaad kala duwan ku soo arooray soonka sunnada ee nawaafish ahna haddee waa tiro badan yahay soomankaasi aadka u qiimo badan waxaa ka mid aho safka uga horreey kaga jiraay sawm yowma cashuuraa maalinka cashuuraa bisha sika aan u naqaano oo sanadka ka bilaabanaya maantadan kun afar boqol afartan iyo lixda sanadka hijiriga ah maanta aan bilaabayno bisha hadda aan ku jirno way oo cawa aan filayo inay tahay habeenkii sagaalaad inay tahay bisha tan shahrullaahi almuxaram mashe bisha zaka aan u naqaano tobankeeda yowma cashuraa baa loo yaqaanaa nabigeena sala allahu calay wasalam bilowgii markuu soo galayba madiina isagoo muhaajira waxaa soomi jiray yuhuudda ayaa yowma cashuraa soomi jiray nabigeena sala allahu alay slam muslimiintu wuxuu ku amray inay soomaan yowma cashuraa isagana wuu soomay wuxuuna yidhi maalinkii nebiyullaahi muuse calayhi salaam la badbaadiyey weeye fircoon in la helaagay cadowgii ilaahay fircoon ahayna waa la helaagay nebiyullaahi muusena alle subxaana wa taala wuu badbaadiyey annaga ayaa u mudan nebiyullaahi muuse calayhi salaam yahuudi iyo gaal walba annagaa ka mudan taasoo macnaheedu uu yahay dadka ahlu tawxiidka ah ilaahay owliyadiisa ah subxaanahu wa tacaala adduunka maalinkuu soo bilaabmay ilaa adduunku uu dhammaanay inama almu'minuuna ikhwa baa ka dhexayso waa walaalo mid iyaga ka mid a wixii guul u ahaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku guuleeyey muslimiinta oo dhan mu'miniinta oo dhan guul bay u tahay owliyada ilaahay oo dhanba guul bay ahlu tawxiidka oo dhan bay guul u tahay guushii nabi muuse calayhi salaam annaga guul bay noo tahay ilaa qiyaamu saaca saasay u soconaysaa waa guul ay mu'miniinta leeyihiin taas daraaddeeda nabigeena wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam annaga ayaa ka mudan guushaasi iyo badbaadintii nabi muuse la badbaadiyey shukrigeeda inaan u soonno annaga ayaa ugu mudane hala soomuu yidhi nabi sala allahu alay slam xilligan ramadaan ramadaanka lamaba waajibiynima soonkiisa sanadkii ka dambeeyay ramadaanka la waajibiyey sanadkii labaadoo hijrada ayaa ramadaanka la waajibiyey sanadkii koobaad weeyaba markaa xilligaasi waaba nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu ku waajibiyey bay leeyihin culimmada maadaama uu amray isagana uu soomay saxaabada ay soomi jireen carruurta hataa ay soomin jireen yowma cashuuraa marka ramadaanka markii la waajibiyeyna hoogaa waa la khafiifiyeyoo waajibnimadii waa laga qaaday ramadaan baa la wareegay laakiin sunna mu'akada aada u qiimo badan baa kusoo hartay yowma cashuuraa in la soomo saa daraaddeeda marka dadka muslimiinta ee munaasabadda waa inay ka faa'iidaystaan oo khayrkeeda ay ka daldashaan oo khasnadda ay u baxsan doonaan ilaahay agtiisa ay ku xaraystaan camalkooda saalixiga ah can abi hurayrata radia allahu canhu xadiid saxaabiga jaliilka abu hureyra uu wariyey qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam afdalu siyaami bacda ramadaan soonka ugu fadli badan ramadaan kadib shahrullaahi almuxaram bisha alle subxaana wa tacaala isku idaafeeye muxaram layidhaah annaga aan u naqaano zaka maadaama sanadkii markuu soo dhammaaday muslimiinta ay zakada xilligaas dhiibaan annaga aan zake ula baxnay ee shaharkaas shahrullaahi almuxaram soonkiisa ayaa ugu fadli badan shahrullaahi almuxaramna ilaan waxaa ku jirta yowma cashuuraa baa ku jirta soonkeedaa marka ugu fadli badan si guudba si gaar ahaan yowma cashuuraa wa afdalu salaati bacda alfariidati salaatu lleyli buu nabigeeni sala allahu alay wasalam uu yidhi salaadan waxaa ugu fadli badan salaada faradka ee waajibka ee kadib salaatuleilkaa ugu fadli badan halka salaatuleilka salaadaha sunnada ay u joogto soonka sunnadeena waxaa u jooga bisha muxaram soonkeeda imaamu muslim baana xadiidkasi wariyey raximahu llahu tacaala xadiid kaleeta ayaa jira uu wariyey saxaabiga layidhaha abu qataada radia allahu canhu xadiidka waxaa ku sugan ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam yacni rasuulka sala allahu alay wasalam ayaa su-ila can sawmi yowmi cashuraa maalinka cashuraa soonkeeda in la soomo ayaa rasuulka la weydiiyey sala allahu alayh walaalihi wasaxbi wasalam markaasuu wuxuu yidhi faqaala yukafiru sanata almaadiya imaam muslim baana xadiidkaasi wariyey sanadkii lasoo dhaafay oo dhan baa dembigiisa lagu dhaafaa sanadkii hadda naga soo dhammaaday hadda bishii baan joognaay yowma cashuura haddaan soonno sanadkii haddana soo dhaafay dembigiisaaba lagu dhaafaaba dembiga markii la dhaafana xasanaadkiina way noo soo xasilahayaan soonka uu lahaa marka sidaa daraaddeeda maalinkaa yowma cashuuraa soonkeeda waa sunno adag dadka muslimiinta waa inay soomaan khayrka ay leedahayna ay ka faa'iidaystaan iyo fadligaasi sidii nabigeena u soomi jiray calayhi isalaatu wasalaam asxaabtiina ay u soomi jireen sunnadii nabiga calayhi salaatu salaam iyagoo ku dayanaya oo raacaya nabigeena waxaa ka sugan sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi sanadkii u dambeeyey haddaan sii baaqi noqdo sanadkan soo socdo sagaalkan waan soomahayaa sagaalka yowm yowma taasicina waan soomahayaa muxaram sagaalkeedan waan soomi marka caawa hadda ay sagaal tahay berri in la soomana waa sunno maalinka tobnaadkana lagu daro waa sida ugu fiican maxaa yeelay maqaasida diinteena waxaa ka mid a ee qaaliga ah waxyaabaha gaalada ay samaynayaan oo khaaska u ah in la khilaafo marka yacni min maqaasidi shariicati alcudma waxaa ka mid ah mukhaalafatu alkufaari fi ma huwa min khasaa'isihim gaalada in lagu khilaafo waxyaabaha iyaga u khaas ah hadda yooma cashuraa iyaga khaas umaaha soonkeeda annagaaba iskale sida nabigeena uu yidhi sala allahu alay slam annagaaba ka mudan soonkeeda laakiin haddii sagaalaadka lagu daro sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu tamaniyey uu jeclaystay sagaalaadka haddii lagu daro waa sidiiba kasii wanaagsani iyagii aad baa loo khilaafaya laba beri oo isla socoto sagaalaad iyo tobanaad ah inaan soonnay bay tegaysaa sidaa in la yeelana aad bay u fiican tahay dadka muslimiinta ay ka faa'iidaystaan midda kale hal qodob baan baraarujinhayaa oo meesha ku jiro nimankan shiicada layidhaahda sida isnaa cashariyada oo kaleeto iyo nimankan khariban hadda eeraan iyo ciraaq iyo dhulkanba ku nool waxyaabaha ay sameeyaan oo maalinka cashuura intay isku isku soo baxa intay sameeyaan yo waxay sameeyaan xabadka inay iska garaacaan iyo coloosha iyo wejiga ay iska garaacaan ay iska dhiijiyaan oo iswaalaan oo boodboodaan bay sameeyaan waxaasay cibaado ka dhigtaan yowma cashuraa waxaasina waa bidca diinta islaamka aan shaqo ku lahayn waxaasoo kaleetana waa in la iska ilaaliyaa sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidii ay tahay waa in loo raaco laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhira wadakara allaha kathiira marka sidaasaan isku ognahay naftaydii iyo nafta walaalaha waxaan u dardaaramahayaa خيرك إن لك فايديستو وجزاكم الله خيرا وبالله توفيق
wahagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkau idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda suhayb cabdulaahi ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal maalinkii laba boqol siddeetan iyo labaad ayay socdaan duqaymaha cadowtooyo ee yuhuuddu ay ka geysanayaan magaalada khaza kuwaas oo soo bilowday toddobadii oktoobar faysalow sida caadada ahayd cadowgu wuxuu maalin kasta beegsanayaa goobaha ay ku sugan yihiin dadka shacabka ah duqaymihii dhacay mid ka mid ahna waxa ay beegsatay mukhayamka nusayraad halkaasoo ay ku sugnaayeen dad barakacyaal filistiiniin ah oo boqolaal gaareeyey ilaa shan iyo toban ruux ayay warbaahinta sheegaysaa in ay ku shahiideen duqaymahaasi maanta dhacay halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ilaa toddobaatan kale boqolkiiba toddobaatan dadka ku dhaawacmay duqayntii mukhayamka annusayraad waa carruur iyo dumar sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxay ahaayeen kuwo aad u murug badan oo waxa ay muujinayeen carruur yaryar oo weerarka ku dhaawacantay kuwaasoo lagu dabiibayo cisbitaallada duqayntan waxa ay timid hal maalin kadib xasuuqii foosha xumaa ee shalay ka dhacay xaafadda khan yuunis kaasoo isagana la soo warinayo inay kor u sii kacayso dhimashada oo ay gaartay ilaa boqol halka dhaawacuna uu gaaray ilaa saddex boqol mukhayamka anusayraad keliya ma ahan duqaymaha goobaha ay maanta ka dhaceen oo sidoo kale xaafadda sheekh ridwaan ayaa iyadana laga soo warinayaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad falastiiniyiin ah kadib duqaymo xooggan oo halkaasi ka dhacay xaafadda talul hawa ciidanka gumaystaha yuhuudda iyagana waxa ay ku dileen dad rayid ah sidoo kale gaadiidka gurmadka deg degga ah ayaana awood u yeelan waayey inuu soo daabulo dhaawacyada kadib markii ay is hor istaageen sahaynada koonfurta qidaaca duqaymo ayaa ka dhacay si gaar ah magaalada rafax oo cadowgu waxa uu beegsaday guryo ay degganaayeen dad falastiiniyiin ah khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa iyadana laga soo warinayaa iyadoo faysalow laga deerinayo xaaladda halkaasi ka jirta rafaxna waxaa ku nool boqolaal kun oo falastiiniyiin ah oo maalmihii ugu horeeya dagaalka ka soo barakacay waqooyiga iyo bartamaha magaalada khaza waaxda caafimaadka magaalada khaza bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegteen afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay shahiideen ilaa dad gaaraya boqol afartan iyo kow halka ay dhaawacmeen ilaa afar boqol oo kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waxa ay maraysaa soddon iyo siddeed kun shan boqol siddeetan iyo afar ruux halka dhaawacyaduna ay gaarayaan ilaa siddeetan iyo siddeed kun siddeed boqol iyo siddeetan iyo kow ruux halka haddii aan kaga gudubno xasuuqyada dhankooda kooxaha muqaawamada filistiin howlgallo fariid ah iyo cadowga ku beegsadeen mid ka mid ah howlgalladaas waxa uu ka dhacay magaalada rafax muqaawamada ayaana kamiin u dhigay gaari ay la socdeen ciidan ka tirsan sahaynada yuhuudda ayaa ku soo dhuuntay gaari nuuca gargaarka qaada ah balse kooxaha muqaawamada filistiin oo la socday dhaqdhaqaaqyada cadowga ayaa kamiin culus u dhigay halkaasna khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ku gaarsiiyey xaafadaha talulhawa iyo sidoo kale rafax kooxaha muqaawamadu duqaymo ay ka fuliyeen waxa ay ku beegsadeen talisi ay ku sugnaayeen ciidanka sahaynada dhankooda maamulka gumaystaha yuhuudda waxa uu qirtay in ilaa toban ruux looga dhaawacay dagaaladii afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ay ka galeen qidaaca khaza dhanka kale howlgal fariid ah ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada ramallah ee dhacda waqooyi galbeed magaalada barakeysan ee qudus ee ku hoos jirta gumaysiga yuhuudda keligii dul falastiini ah ayaa gaari waxa uu ku beegsaday dad yuhuud ah wararkuna waxa ay sheegayaan inay ku dhaawacmeen ilaa afar ruux kuwaas oo laba ka mid ah xaaladooda laga deerinayo anfesalo wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiinna halkaas ayaan ku hakinaynaa waa hagaag dhegaystayaal markanna jubbada hoose wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dah furtay mashruuc ballaaran oo isugu jira gurmad caafimaad iyo mid dacwadeed kaasoo la gaarsiiyey degmooyin iyo deegaanno badan oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose haddaba waxaan soo dhoweynayaa walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman oo la kulmay qaar badan oo ka mid ah qoysaskii muslimiinta ahaa ee mashaariicdaasi kala duwan ka faa'iidaystay haye bashiir bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxa aan joognaa deegaanka yara ee hoostaga degmada dhoobley ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose halkan waxaa ka bilaabanaya mashruuc isugu jira deeqa caafimaad iyo mid dacwi ah oo ay wadaan dhakhaatiir iyo horwadeena ka socda maktabka caafimaadka iyo sidoo kale rag ducaad ah oo ka socda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mashruucan waxaa iska kaashanaya maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada jubbada hoose waxaana ka faa'iidaysan doona kumanaan ka mid ah dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada hoostaga degmooyinka dhoobley xagar iyo degmada afmadow ugu horeyn waxa uu mashruuca ka bilaabanayaa deegaanka yara oo aan soo gaarnay haddaba qaabkee ayuu noqonayaa mashruuca sidee se dadka uga faa'iidaysanayaan maanta oo ay taariikhda tahay labaatan iyo sagaal bishii labaatanaad kun afar boqol afartan iyo shan dilxija ayaa walaayada jubbada hoose waxay xamlo oo maxaan yidhaahdaa ka bilowday xamlo caafimaad waxayna ka soo bilowday degmada doobley gaar ahaan tuulada la yidhaahda yara ayay ka soo bilowday xamladaasoo socon doonto ilaa iyo muddo maalmo ah dadkaasoo la siin doona daawo lacag la-aan ah iyo muxaadaro diini ah qeybaha dhakhaatiirta waa laba qeybood waaye qeybta koowaad waa qeybta haweenka iyo caruurta qeybta kalena waxa weeyaan dadka waaweyn odayaasha da-da ah iyo dhalinyarada si guudna cudurada guud ayaa dhakhaatiirta ay ku wada salaysan yihiin qeyb farmashi ah dadka baaritaana loo sameynayaa xanuunada hay waa la baarayaa dhiigaga laga qaadayaa kadibna waxaa la siinayaa daawadii u qalanto oo macquulka ah ay u baahan yihiin si lacag la-aan ah oo tabaruc ah iyo walaayada jubbada hoose ee ugu qabanaysa hadii lahayd sidoo kale waxaa halkan jooga suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed oo ka mid ah saraadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose si gaar ah suldaanka deegaanka aan joogno yara isagoo aad ugu farxay gurmadkan xagga caafimaadka ee wilaayada usoo dirtay deegaankooda asalaamu calaykum waraxmatullahi taala barakaatu allah subxaana wa tacaala ayaan uga mahadnaqaynaa khayrkiisa faraha badan in la soo koobi karin intaa kadib khayr allahin siiyo waxaa farxad iyo raynrayn noo ah inay nala joogaan ayna soo boqdeen noo yimaadeen walaalo ka socda wilaayada jubbada hoose oo isugu jira ducaad dhakhaatiir iyo iclaamkii runtiina waa fursad aad qaali oo ah aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa khayr allaha siiyo waxaa muuqda juhdigii ay wilaayada cusub ay wadeen waa qaybo ka mid a iyadoo horeyba maaragtay nashaad badan oo uga jiray wilaayada waxaan marka si farxad leh annaga oo shacabkii wakiilka ah afkii odayaasha iyo afka shacabka ku hadlaynaa u soo dhoweynaynaa uguna mahadnaqaynaa uguna ducaynaynaa wilaayada gaar ahaan walaalaha shaqada mubaashirka ee qabanaya nala jooga waxaan leeyahay walaalayaal gacmo furan kusoo dhowaada waxaynu joognaa oo maanta noogu timaadeen deegaanka yara yara waa degaan istaraatiiji ah oo muhiima oo dad badan ay ku nool yihiin wakhtigan oo kale dadku ay isugu wada yimaadaan oo dhan walba laga imanayo afar waddo ayaa mara waana loo baahnaa maartayay in maartay ducaad noocan oo kale ah iyo dhakhaatiir iyo cilaamkii oo dhulkan maartay runtii inuu yimaado oo barto oo arko oo ka tabiyo khayrka iyo wanaagga jiro aad bay noo farx gelinaysaa marka waa soo dhoweyntii inta baaritaanada iyo daawooyinka lacagla'aanta la gaarsiinayo dadka waxaa dhinac socda rag ducaad ah oo ka tirsan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyagoo kelimaad u jeedinaya dadka bukaanada ah ka hor inta aan baaritaanada iyo daawooyinka la gaarsiin mid ka mid a culimmada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa kelimadan ka jeediyay deegaanka yara awalan allah mahad iskale muslimiin naga dhigay dad ummadda nebi maxamed naga dhigay salawaatullahi wasalaamu calayhi dadka ummadda nebi maxamed waxaa waajibka markay soo yimaad inay khayrka isu sheegto khayrkan waxaa ugu horeeya oo la isu sheegayaa waxdaaniyada ilaahay ilaahi subxaana watacaala in la waxido oo keligii la caabudo subxaana watacaala waxaan rabaa saddex shay oo qof kastoo insaana oo dunida joogto waajib ku ah diinta islaamkan asaas iyo bilaawa qof kastoo dhintana la weydiin doono qof kastoo dhinto markuu adduunka ka wareego aakhira u wareego waa la weydiinhayaa su-aalaha saddexadu ka jawaaba waxaa weeye jawaabtooda waxay ku xiran tahay liibaantiisa iyo khasaaradiisa tan ugu hore waxaa weeyaan macrifatullaahi weye alloo la barto wey subxaana wa tacaala tan labaadna macrifata nabi moxamed sal slam nabi maxamed la barto wey tan saddexaadna macrifa diin islaam diinta islaamka la barto waay saddexdan qof kastoo insaana awalan waajibay ku tahay inuu allah barto subxaana wa tacaala diinta islaamka inuu barto si uu ilaahay ugu caabudo nebi maxamed inuu barto si uu ugu daydo salawaatullahi wasalaamu calayh waa saddexda ugu hore oo qof kastoo insaana laga rabo inuu barto oo fahmo waxaa yeele allah haddaad baranin ma caabudi kartid diinta islaamka haddaad baranin ilaahay subxaana diinta islaamka lagu caabudaya ilaahay haddana diin laan ilahay lama caabudi karo nin kastaana kama jawaabahayo waxaa ki jawaabahayo jawaabta haleelahaya oo ilaahay waafajinhayaa nin kastoo adduunka allah ku bartay kuna caabudi jiray oo adduunka muslim muwaxidaa sugan ku ahaa ila alla wuxuu yidhi habitu lahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira dadka suganee adduunka caqiidadooda iyo tawxiidkoodu sugan yahay oo allah yaqaano oo nebi maxamed yaqaano oo diinta islaamika yaqaano adduunkana dad sugan waayo oo caqiidadooda ay sugan tahay oo manhajkooda dariiqooda uu cadyahay weeye aakhire markay dhintaanna waxaa weye sheekh markii la weydiiyo su-aalaha la weydiiyo haddana uba maarata muuqiniin wey dad ilaahay yaqiinsano yaqaano oo rasuulkooda yaqaano oo diinta islaamka yaqaano wey waxay ku jawaabahayaan jawaab sax ah yay ku jawaabahayaan shanta arkaanu islaam iyo lixda arkaanu iimaan iyo ixsaanka in la barto waa asaasiyaadkii moogtaa ya marka qofka inuu macrifadii u leeyahay diintiisa iyo maarata islaamkiisa iyo cibaadadiisa iyo maarata caqiidadiisa inuu macrifo u leeyahay yaa la rabaa waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan joognaa deegaanka yara ee hoostaga degmada dhobley markan waxaa toos u bilaabanaya baaritaanada ay samaynayaan dhakhaatiirta ka socda maktabka caafimaadka iyadoo su-aalo la weydiinayo dadka bukaanada ah magacaader yuusuf qaasin yuusuf qaasim sanadkaaga sanadkeedi afartan afartan sano xagaa ka timid waxaan ka yimida yaraa boodkeeda meelahadi dabagursi melo hadabagursi hadabagursi miya hadabagursi haye inte laga hayaa
maxooga iyo keliyaha iyo dhabarka iyo xanuunyo iyo garbaha iyo dhabarka iyo keliyaha maxaa kale intaasa xanuunta
qandhe iyo waxaad leedahay
feeraha iyo waxbaa xanuuna iyo ilaa dhabarka iyo dhabarka iyo feeraha ku xanuunaya mala labootaa haa lablabaad leedahay haa madax xanuun ka war
ma xanuun saa'id maa laakiin waan qaba sa teegan gadaal dhama qeybta ah halkaas maku xanuuntaa mar mar bay xanuuntaa sa mar mar haa sax waay waayahay baasha haas bariismaayaha la yidhaha maaragtaan haliska ilaaliya insha allahu biidn illahi jabaar caafimaadkan ilaah baa gacantiis ku jira insha allahu haddii ilaah yidhaahdo waan dadaalaynaa insha allah marka laga soo tago dhinaca baaritaanada sidoo kale dhakhaatiirtu waxa ay sharaxaad siinayaan dadka bukaanada ah ee deegaanka yara islamarkaan hore baaritaanada loogu sameeyey waxaana loo sharxayaa daawooyinka iyo qaabka ay u isticmaalayaan
daawadan kaniinkan waa malaariyo waxaa isticmaalaysaa afar subaxdii afar haweenkii ma fahan haa kaniinkan hal subaxdii hal habeenkii isticmaalaysaa ma fahanted kaniinkaana kuu saaray subaxdii markay daawadaa malayrida dhammaato dhammaato subaxdii hal habeenkiina hal ma fahanta daawadan dhan waa subax iyo habeen ma fahanta hadda daawadan waa markay malayrida ay kuu dhammaato tana isticmaalaysaa maya labadan waa isla isticmaalaysaa haa intaana waa isla isticmaalaysaa biyo fiican oo nadiifan waad ku cabaysaa jasaakum allahu khayran allah kugu caafiyo khaliifa wasaamahayn khaliifa waayo insha allah daawadaada qaar waa hagaag markan waxaan aragtiyo siin doonaa qaar ka mid ah dadweynaha ka faaidaysanaya mashruucan baaritaanada iyo daawooyinka lacaglaanta isugu jira ee ka soconaya deegaanka yara ee hosaga degmada dhobley ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose magacaa marka hore khaliif soomane khaliif deegaanka magacii deegaanka yara yara maxaa ka socda hadda waxaa ka socotaa in takhaatiir fiican ay noo imaatay daawooyin fiicanna nala siinahaya maasha allah ka waran ada dareenkaaga aan dareenkaygani oo aad buu u fiican yahay si fiican maanta waxa waa la faraxsan yahay maanta waa la faraxsan marka hore baaritaana lagu sameeyey baaritaan baa lagu sameeyey kadibna daawo fiican oo foortaa la isiiyey maasha allah dadka dhan way ka way ka faaidaysanayan faa'iidaysanayaan saade haye hore mu aragteen saan oo kale ma jirto haye mana aana arkin Haye.
oo kaasoo ma aana arkan maasha allah sumid maxaa ugu duceynaysaan inuu ilaahay gacanta sarreyso ka dhigo guul u alla siiyo kastaasaan ugu duceyn weli waxaa soconaya howlihii daawabixinta howlwadeenada ka socda ee maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay ka wadaan deegaanka yara magaca marka hore weli cabdiali dhaha deegaankaa joogno magaci adeer yara baan dhaha Haye. yara maanta maxaa ka socda daawa iyo baaritaano maasha allah aada u fiican yaa idin yimid muslimiinta baa noo imaatay takhaatiir dibada hoose ka socoto aada u fiifiican dadka wax badanaa loo qabanaa daawo fiican baa loo hayaa aad baa loo daaweynhayaa marka daawo tayal ay hayaan xanuunkiisa la weydinaa sidii loo haayo meeshii laga haayo Een, waxaas iyada ahaa haddana meeshaasa laga taawiil qaadanaa marka xanuunkii daawada difaacaan baa lasa siinhayaa maasha allah wax lacag ma laga qaada marka maya oo bilaash ah haye lacag soo dhaweyn badan baa meesha ka jirta maasha allah roobka maanta dareenka dadka ka waran aad baa fi- dareemaha u fiican yihiin dadka dhan waa joogaan haa aad bay u joogaan berri ayna kasii ficnaan doontaa insha allahu tacaala Fiican.
haa maasha allah dad badan baan ka soo tagnay waana u wargeyneynaa waa imaanaya ayagana si fiican baa loo daaweynay maasha allah sida looga baahnaa ka waran daawooyinkan aad baa loogu baahan yahay weli qaybihii dadkii baaritaanada loo sameeyey daawooyinkana la siiyey waraysyadooda ayaan ku guda jirnaa waxa aan joognaa deegaanka yara ee hosaga degmada dhobley ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose halkan maanta waxaa jooga dhakhaatiir iyo horwadeena ka socda maktabka caafimaadka wilaayada jubbada hoose halkan oo gurmado kala duwan loogu qaybinayo dadka muslimiinta ah waa arrimo aad u wanaagsan oo qayb badan ka socdaa fiican marka daawaan helnay waan xanuunsanay iyo baaritaan aad qaali u ah marka ilaahay baan ku mahadinaynaa xarakadaan ku mahadinaynaa marka insha allah waa waad qeyraysan yahay iyagana wax- qeyras alla ha siiyo dhakhaatiira timid dhakhaatiira mataa maasha allah marka baaritaan iyo daawo qayb badan oo la heli karan reer miyaas ka helnay ayaan ka helnay dareenkiina kawar maxaa dareemaysaa dareenkeena farxad a- aad weyn baan dareemaynaa maasha allah alxamdulilaah aniga waxaa laga hayay xoga iyo lugaha yaa igu darneed marka daawadeedana waan helay insha allah caafimaad ilahi baan ka rajaynayaa marka insha allah saasaan helnay muslimiinta maxaa ugu duceynaysaan muslimiinta waxaan ugu ducaynaa wax khayr leh bishaare iyo cadowga ilahi ka qabta waan ugu ducaynaynaa Ee, markan waxaa goobta ay ka socoto howlaha baaritaanada iyo daawooyinka la siinayo dadka bukaanada ah ee deegaanka yara waxaa soo gaaray suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed oo ka mid ah saraadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose suldaane bal ka waran howsha maanta ka socota deegaanka adeer hawl aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad u wanaagsan oo dadku aad ugu faraxsan yihiin annaguna aan ku faraxsannahay oo howl caafimaad ayaa ka socota halkan dadku waxay heleen fursad ayna weligood helin oo ah baaritaan lacag la'aana oo baaritaankii magaalooyinka waaweyn loo aadi jiray uu ilaahay halkan ugu keenay oo wilaayada u soo dirtay iyo daawo sidoo kale lacag la'aana ee qaabka dadka loo daweynayo waxaa fadhiya laba dhakhtar dhakhtar haweenka iyo carruurta ayuu daweynayaa oo ku soo takhasusay dhakhtarna ee ragga iyo dadka waaweyn ayuu daaweynayaa marka wax wax haweenka iyo carruurtuna waa gooni dadka waaweyn raggana waa gooni si nidaam ayay ku socotaa markii dhakhtarku uu baadho qofka xanuunsan warqadii buu qorayaa oo dawada ugu qorayay wuxuu la aadayaa farmasiga halkaasoo dawada farmasiga uu dawadii ku qaadanaya farmasigana wuxuu cadaynaya qofka kayfiyata isticmaal dawada suu isticmaali lahaa sida loo liqayo intay soconayso marka dadkuna aad iyo aad bay u faraxsan yihiin waa waxayna weli helin fursad ay sugayeen weeye maasha oo maarata muslimiinta u ducaynayaan mujaahidiinta u ducaynayaan in muslimiinta ilahay kor ka yeelo gaadi ilahay jabiyo farxad iyo khayr iyo wanaag baa muuqda annagana waa faraxsannahay oo dadkii aan odayaashu ahayn aan oo mas-uulka ka ahayn oo maarata waan farxadda waan la qaybsanaynaa wilaayada jubbada hoose waa wixii maarata loo soo idmaday waa rag la soo xulay ilaahay ha barakeeyo muddadu iyada kooban tahay ayaa haddana wax badan oo horumara oo maarata dadka muslimiinta ahaa oo gaar ahaan dadka deegaanada ku nool oo runtii maarata marka runta laga hadlayo aan heli jirin wax badan oo maarata sidan oo kale ah marka wilaayadu aad bay u dadaalaysaa ilaahay ha xifdiyo akhriya adduunba allah ha ka ajirsiiyo mas-uuliyaddeedina waxaan dhihi karnaa way gudanaysaa wax badan oo ka mid a adeer aad buu mahadsan yahay suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed ayuu kaasi ahaa allah ayaa ku mahadsan waxaa si nabad ah noogu soo dhammaaday mashruucii gurmadka ahaa ee dhakhaatiirta howlwadeennada iyo ducaadda ka socda maktabka dacwada ay ka wadeen deegaanka yara ee hosaga degmada dhobley waxaana ka faa'idaystay in ka badan boqol ruux oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn allah subxaana wa tacaala ayaan u mahadcelinaa sidoo kale waxaa uu sidoo kale wafdiga uu gaari doonaa deegaano iyo degmooyin hor leh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah aad ayuu u mahadsan yahay bashiir muxyidiin ayuu kaasi ahaa guud ahaanna intaas ayaana caawa ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu